waxaan ku bilowna wararka ka imanaya magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in ururka al-shabaab ay shalay galabtii magaalada ku toogteen saddex nin oo dadka deegaanka ah kuwaasoo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen maleeshiyada raggan ayay al-shabaab ku eedeeyeen inay ahaayeen jaajuusin guryaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa arrintan wax ka weydiiyey guddoomiyaha degmada ceelbuur colonel nuur xasan guutaale bismillahi raxmaan raxiim waa dhowaay adeer waa maasan tahay cabdiwaaxid degmada ceelbuur adeer horta dadka degan ama mas-uuliinteeda wax lala yaabo maanba in dad lagu talla dul keeno lagu gowraco ama meesha lagasoo qabsado ee lagu dul gowracaa horta wax lala yaaba xagganaga maba ka ahanba waa adiga miya maanta mise waa hebel intaas un baan taaganoo ku xisaabtanaa maahani wax kale ma jiraan marka dadkani way jiraan saddex qofood ay ahaayeen oo raga marka meeshaa lagu dilay inta dadka la isugu yeeray ka horna iyaga ayaa keenay meesha maxay ahaayeen dadkan haddii aad xogtooda raadiseen ama aada ogaateen wallahi xogta markaan raadinay adigu xogaa aan heleyna waxay sheegayeen raggaan inay yihiin rag hore uga tirsanaay kooxda al-shabaab uga tirsanaa oo mas-uuliyado ka hayay inay yihiin kabacdina dabcan isfahmi waayi iyo markuu dhacay laqaqabtay oo raggaasa laqaqabtay laga keenay dhankaas ninna hiiraan inuu kasoo jeedaan lai sheegay ninna laba nin oo kalena ay kasoo jeedaan dhankaas iyo oo bay iyo bacool maxay ku eedeeyeen marka saddexdaas ka tirsanaa iyaga maleeshiyada shabaab dabcan annaga looma soo gudbin eeddi laakiin wararka kaloo aan helin ayagu markaa shacab ahaan uma soo bandhigin eedda oo shacabka uma soo bandhigin laakiin waxay ku eedeeyeen sida la sheegay jaajuusiin wayay yidhaahdeen waa ragga jaajuusiin oo dawladda iyo iyo gaalada iyo u adeegaana yidhaahdeen marka waa isqabadka dhexdooda ayay kaga kala faa'iidaysanayaan marka wixii xaggaa joogana xaggaasaa loo qaadaa iyo koonfurta wixii kalena koonfurta laga keena dhanka ceelbuur iyo dhinacyada la keena gobollada dhexe
ma markii ugu horreysay oo dad iyaga ka tirsan maleeshiyada shabaab ay ku dhex dilaan degmada ceelbuur baa mise dhowr jeer bay hore u dhacday may adeer dhagaha anagu maba la yaaba anaan ku yiri anagu abeyo maanta maaday kugu imaan doontaa unbaa ka fikirnaa maahane dadka reer ceelbuur kama fekeraan maba laga fekeraba eedadaa la dilay iyo waxaas meesha agtooda indhahoodana way buuxiyeen dagahooduna way ku daaleen ilaa iyo toban sanaa lagu gowracayay dad inta la keeno fara badan kuwa baabuur lagu wado oo toban toban dhuxul xirana inta la keena lagu dili jiray oo godadka ay ku jiraan aanu ognahay ilaa hadda meesha ay ku rideen waa sidee marka hadda xaaladda degmada iyo deegaanada hoostaga oo maleeshiyada shabaab ay gacanta ku hayaan wallaahi adeerow xaaladaasi way xun tahay xaaladaasi way xun tahay hadda in badanna waan qayla dhaaminayay oo meeshaan hawdkaan ka qayla dhaaminaynay iyo iyo deegaanada yare ee farakutiriska iyo meelaha maamulka galmudug ka jiro ayaan maalinba uun koono kala wareegeynay qayla dhaanteennuna way badatay ilaa haddana uun dee hadda weli dhaar in maaragta madaxdu soo dhaaranayso waa idinsoo gaaraynaa ay leeyihiin mooye wax kalama hayno marka waxaan noqonay dhegaheennu waxay noqdeen dhegihii dibiga doolood bay noqdeenoo dibiga dooloode waxaa la dhegtiisu waxsan way maqashaa laakiin indhihiisu waxsan ma arkaan marka insha allahu xijo dhowna waanu sugaynaa oo dawladda xaggeeda aan ka leenahay dadkuna way dhibaataysan yihiin laaskii tahay wax u dhiman oo xilligan ka dambeeya oo madad ahaan looga tirsanayo ama deegaan ahaan yacarada kolley un qaadi maayaan laakiin dad iyo xoolo midna kuma looguma tegayo wix xilligaa ka dambeeya insha allahu tacaala marka ilaahay baa badbaadi kara ilaahay badbaadiyaan leeyahay wax kaloo kaaga sheega ma haysaa wax dhibaato ah oo muddooyinkii ugu dambeeyay dadka shacabka ay la kulmayeen oo aad nala wadaagi karta ma jiraan oo dhinaca shabaabka kasoo gaaraya shaader xoleyna la qaaday caruurtiina la qaaday oo wiilashi iyo gabdhihii gabdhihiina hadda xilligii dambana gabdhihii ku darsadeen yaryaraa wiilashii yaryaraana uwalay qaateen meesha maxaa ku dhaqan marka maalin walbana hortooda inta la keenaa wiil soomaaliyeed lagu gowracayaa kuwa meesha laga qabta laftirkeeda magaalada lagu gowracaa oo wakti aan dheeraynay eed waxaa lagu dilay waxaa lagu dilay eebuur gureedaa lagu dilay elsiilaa lagu dilay meesha la yidhaahdo xawaali dhooyaa lagu dilay waxaa lagu dilay olajarad meesha meel aan saacad kastaba nin baa la dul taagan yahay daafeeday ahayd meesha hadda lagu dilayay iyadana adeerow dadku dee baaba ayay run ahaantii mana ismoogin annaga iyo dawladda ama galmudug ha noqoto ama federaalka ha noqoto ee iskuma waricin marka maanta anigu faa'iidaysanayay danska v o eda waxaan leeyahay ha nala ka soo gaaro dadka ha laga soo gaaraan leeyahay waa haddii cara miiran cara keliya meesha in lagu yimaado aan la rabo dhegaystayaalkaasi waxau ahaa guddoomiyaha degmada ceelbuur colonel nuur xasan gutaale oo u warramayey wariyaha iyaga cabdiwaaxid macalin isaaq